الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد darsigan darsigii ka horreeyey waxaan uga soo hadalnay akhlaaqda wanaagsan iyo fadliga ay leedahay iyo sharafteeda iyo axaadiidta nebiga calayhi salaatu wasalaam ka soo aroortay oo ku boorinaysa dadka ku boorinaysa akhlaaqda wanaagsan sidoo kale waxaan ka soo hadalnay sida qofku uu u kasban karo akhlaaq wanaagsan loo kasban karo darsigeennan maantay wuxuu ku saabsan yahay akhlaaqda wanaagsan didkeeda ama waxa ka soo horjeeda oo ah akhlaaqda xun ama alakhlaaqu asayi'a akhlaaqda xun maxay tahay akhlaaqda xun calaamaadkeedu maxay yihiin maxaa sababa qofku inuu ku sifoobo akhlaaq xun maxay tahay cawaaqibta xun oo ka ratimi karta qofku inuu noqdo qof sayi'ul akhlaaq ah maxaa lagu cilaajin karaa oo lagu daaweyn karaa akhlaaqda xun akhlaaqda xun waxa weeye sifo qofka naftiisa ku sugan taasoo ay ka soo fulayso ama sabab u noqonaysa afcaasha xuxun si sahlan inay qofka uga soo fusho uga timaado isagoon u baahan inuu ka fakaro u baahan hore waxaan usoo sheegnay akhlaaqdu inay tahay qofka suuradiisa qarsoon qofku waxaan soo sheegnay inuu laba suuro leeyahay aragtidan kore oo ah jirkiisa sida ilaahay u abuuray oo qof kastaa arki karo iyo suurad kale suurad kale oo qarsoon oo ah akhlaaqdiisa ah suuradaas marka qarsoon oo baatinka ah waxaa lagu gartaa qofka aqwaasha ama afcaasha ka soo baxaysa haddii qofka afcaasha ama aqwaasha ka soo baxaysa ay tahay afcaal wanaagsan oo tayiba waxaan garanaynaa qofkaas baatinkiisu inuu wanaagsan yahay wanaaggaas baatinkiisu uu wanaagsan yahay darteed ayaa ayay ka soo fushay qofkaa ka soo baxday afcaasha wanaagsan haddii qofka waxaa ka soo fulahaya oo ka imaanaya xaggiisa waxaasi hadal ha noqdeen ama ficil ha noqdeen haddii ay yihiin wax xun hadday yihiin waxaan garanaynaa qofkaas baatinkiisu inuu yahay baatin xun inuu yahay sidaa darteedna afcaashaasi ay uga soo fushay akhlaaqda xun marka waxa weeye waa naqsi ku sugan qofka insaanka ah oo aan u cuntamin qof muslim ah xaalkiisuna uusan wanaagsanaan karin iimaankiisuna uusan dhammaystirmi karin haddii uu ku sifoobo akhlaaq xun uu ku sifoobo axadu salaf oo la odhan jiray yaxya ibnu mucaad ayaa wuxuu yidhi suu'u lkhuluq sayi'atun laa tanfacu macaha kahratu lxasanaat akhlaaqda xun waa dembi aysan anfacayn qofkii xasanaad badan aysan anfacayn qofkii ku sifooba xusnulkhuluqna waxa weeye xasano ama wanaag aysan waxba u dhibayn qofkii sayi'aadka badan aysan waxba ka dhibayn mar hadduu ku sifoobo akhlaaq wanaagsan waxaa laga yaabaa qofku inuu yahay qof ahludiina xagga daahirka oo tukado oo soomo oo wax sadaqaysto laakiin su'ul khuluq uu ku sifaysan yahay akhlaaqdiisu ay xun tahay sidaa darteed ayaa nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fasawijuuh hadduu idiin yimaado qof aad raalli ka tihiin diintiisa iyo akhlaaqdiisa u guuriya qofkaas nebigu alai slat slam kuma kaaftoomin diin kaliya qof aad diinkiisa raalli ka tihin kaliya ma odhan ee wuxuu ku daray akhlaaqdii wanaagsanayd buu ku daray marka qofku daahirkiisa diinigaa waa wanaagsanaan karaa laakiin waxaa dhici karta in akhlaaqdiisii hoose ay xuntaa ayaa dhici karta xadiid kalea wuxuu ahaa suu'u lkhuluqi yufsidu alcamala kamaa yufsidu alkhallu alcasal suu'u lkhuluq ma akhlaaqda xun camalka way fasaadisaa sida khalku uu u fasaadiyo malabka uu fasaadiyo marka waxaa garanaysaa camalkii wanaagsanaa haddii ay uu suu'ulkhuluq uu ku darsamo in camalkii wanaagsanaa inuu nuqsaamahayo ayuu xadiidkaasina ku tusinaya marka akhlaaqda xun waxay qofkii ka fasaadisaa quruxdii diinka marka ma habboona qofka mu'minkaa inuu ku kaaftoomo daahirkiisaan kore oo diiniga inuu ku kaaftoomo waxaa loo baahan yahay qofku inuu isbaaro akhlaaqdiisa uu baaro si uu ugu sifoobo akhlaaqda wanaagsan uuna uga dheeraado akhlaaqda xun uga dheeraado maxaa lagu gartaa qofku inuu yahay qof ku sifaysan suu'ul khuluq ama akhlaaq xun ku sifaysan inuu yahay maxaa lagu gartaa calaamaad ayaa jira daahira oo lagu garan karo waxaa ka mid ah calaamaadkaas alghildatu waalfadaada alghilda macnaheedu waxaa weeye qofku inuu yahay qof qalbi adag oo qaasil qalbi ah oon qalbigiisu naxariis ku jirin khayrka markii loo sheegana aan uusan saamayn kaas waa qof qalbi adag fadaadaduna waxa weeye qofka hadalka adag oo hadalkiisu uusan naxariista lahayn ilaahay subxaanahu watacaala markuu nebigiisa uu sifaynaya ayuu wuxuu yidhi fabimaa raxmatin min allaahi linta lahum sida wuxuu ilaahay ka sheekaynaya siduu asxaabta iyo dadka asxaabtiisa uu nebigu ugu jijilicsanaa oo hayin layin ugu ahaa markaasuu wuxuu yidhi walow kunta fadan ghaliida alqalbi lanfaduu min xawlik haddaad ahaan lahayd fadan mid hadal xun oo hadal adag haliida alqalbi oo qalbika kan haddaad ahaan lahayd lanfaduu min xawlik waa kaa dareeri lahaayeen agagaarkaaga dhan waa kaa dareeri lahaayeen oo waa ku nici lahaayeen yacni haddaad ahaan lahayd sayi lkalaam qof hadal xun oo qalbi adag waxaashaahu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilahna wuu ka fogaa laakiin wuxuu leeya ilahi haddaad saas ku sifoobi lahayd dadkani kuma ag joogana waa kaa dareeri lahaayeen waa kaa tegi lahaayeen haddii sidaa rasuulka ilaahay lagu yidhi oo macsuum ah oo lagu ayido lagu xoojiyey waxyi lagu xoojiyey haddii ilaahay sidaa ku leeyahay maxaad moodaa dadkii kale markaas waxaad garanaysaa qofka saaxibudiinka qofka ahludiinka haddii uu ku sifoobo akhlaaq wanaagsan dadka inuu diinka usoo jiidi karo oo diinkii jecelisiin karo laakiin hadduu ku sifaysan yahay akhlaaq xun dadka inuu diinka ka fogeynayo oo dadkii diinka u necbaysiinayo waxaa ka mid ah calaamadaha lagu garto suu'u lkhuluqa qofku inuu yahay qof ah macbuus ilwajhi ama cubuus lwajhi weji tubidda oo qofku wejigiisa uu yahay sida qof xanaaqsan oo kale uu muuqdo ayaa ka mid ah akhlaaqda xun dadka qaarkood maba yaqaaniinba inay weji furan qofka ku qaabilaan ama ay dhoolla caddeeyaan ilka caddeeyaan oo furfurnaan ay qofka ku qaabilaan ma yaqaanin waxaana taa keenaysa laba arrimood asal ahaan qofku inuu yahay qof aslan qalbi adag inuu yahay oo taasi ay keenayso inuusanba uusan qoslin iyo tiyo ay ku darsantay kibir oo dadka dhanba uu iskala weyn yahay iyaduna waa keeni kartaa dadka qaarkoodba waxay ictiqaadsan yihiin qofka haybadiisa iyo sharaftiisu inay ku jirto inuu wejiga xiro oo dadka hortooda uu noqdo nin weji xiran uusan dadka u qoslin si loo ixtiraamo wuxuu u arkaa in qofka dadka wejiga loo furo loola qoslo wuxuu arkaa doqonnimo u arkaa gaar ahaan dadka caadiga ahoo aan dadka manaasibta sare ahayn ama xoolaha lahayn dadka caadiga in loo qoslo ma ahan haddaa rabbi inaad noqotid qof yani sharaf leh oo haybad leh taasuna waxa weye waa mid khilaafsan sharciga iyo caqligaba khilaafsan nin xakiima ayaa waxaa lagu yidhi man adyaqu nnaasi ariiqan dadka yaa ugu ciriiri badan yacni qalbi ahaan iyo ariiq ahaan iyo nolol ahaan yaa ugu ciriiri badan wa aqaluhum sadiiqan yaa ugu saaxiib yar markaasu wuxuu yidhi man caashara annaasa bicubuusi wajhin wastataala calayhim binafsi waa qofka kula dhaqma dadka weji xiran oo weji tuban dadkana iska sarraysiiya kaasaa ugu liita ayuu yidhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu noogu yeeray inaan wejigeenna furno inaan qofka dadka muslimkaa hortooda inaan weji furan kula kulanno wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam laa taxqiranna min almacruufi shay-an walow an talqaa akhaaka biwajhin aliiq macruufka wax ka mid ahaa xaqirin ha yaraysan haba noqoto qofka walaalkaa inaad kula kulantid weji furan wuxuu kaluu yidhi sal allahu alay wasalam tabasumuka fii wajhi akhiika sadaqa inaad walaalkaa wejigiisa aad u qosashid ood u dhoolla caddaysid sadaqay kuu tah sadaqa ah xoola jeebkaaga wax aadan ka soo bixin ayay kuu tah marka weji furnaanta dhoolla caddayntu waxay furtaa qalbigay furtaa dabciga qofkay wanaajisaa waxay qofka u soo jiiddaa maxabo iyo kalgacayl dadkay qofka u soo jiiddaa waxay ka mid tahay waxyaabaha dadka lagu kasbado qofka xataa mucaamalaadkiisa caadiga oo adduunyada waxyaabaha dadka uu ku kasban karo waxaa ka mid ah inuu weji furan dadka kula kulmo xataa hadduu ganacsigiisa noloshiisa xayaatadiisao dhan waxyaabaha dadka uu ku soo jiidan karo waxaa ka mid ah inuu wejigiisu furan yahay oo dadka uu kula kulmo weji furan waxaa jira mathal siiniya ama mahmaha siiniya oo ay yidhaahdaan dadkan jaynaha waxay yidhaahdaan man laa yuxsinu tabasum laa yaftaxu dukaanan qofkaan aqoon inuu dhoolla caddeeyo weji furan uu dadka kula kulmo yuusa dukaan furan sababto wuu khasaaraya waxaa ka mid ah calaamadaha lagu garto dabic ee akhlaaqda xun alkibr qofku inuu dadka iska kibriyo oo dadka iska saramaraysiiyo oo uusan u arag cid isaga mooye cid kaloo qiimalaba uusan u arag waxay ka mid taha akhlaaqda xun bay ka mid taha qofka mutakabirka ah ilaahay agtiisana waa laga necab yahay oo ilaahay wuu necab yahay ilahi wuxuu ku yidhi qur-aanka wuxuu ku yidhi innahu laa yuxibu almustakbiriin ilaahay ma jecla kuwa iskibriya makhluuquna waa necab yihiin nabigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi laa yadkhulu ljannata man kaana fii qalbihi mithqaalu xabbatin min kibr jannada ma galo qof ay qalbigiisa ku sugan tahay xabba mir oo kale in la eg miisaankeed oo kibir ah sababtoo kibirku wuxuu khilaafsan yahay addoonnimadii qofka iskibrinaya maba ictiraafsanaba inuu addoon ilaahay yahay sidaa darteed ayaan jannadii loo ogolaan sababto jannada waxaa loo ogolaaday addoommadii ilaahay oo ilaahay u qirsanaa addoonnimadiisa u qirsanaa marka kibrikuna taasu kasoo horjeeda xadiid kale wuxuu wuxuu nebigu cala slat slam ku yidhi yuxsharu almutakabbiruuna yowma alqiyaamati amthaala dhar fii suwari rijaal kuwa mutakabiriinta ah maalinta qiyaamo waa la soo shiriyaa ayagoo sida quraanjadii oo oo kale ah laakiin xagga suuradda sare sida rag ka ah yacnii inta ay la egyihiin quraanjay la egyihiin laakiin suuradii suuro bani aadam bay leeyihiin yakhshaahum dullu min kulli makaan dulli baa meel kasta ka daboolaya marka yacnii waa jazaa'an wifaaqan adduunka markay joogeen dadka iska kibrin jireen oo isla weynaayeen aakhiradii waxaa la soo shiriyey ayagoo sida quraanjadii ah oo ummaddu ay ku istaagayso lugahooda hoostooda yani ku jira kibirku muxuu yahay kibirku kibir maxaa la yidhahdaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam markuu ka digey kibirka ka digey ayaa saxaabta midkood wuxuu yidhi yaa rasuul allah axadkeen wuxuu jecel yahay maradiisu inay qurxoon tahay oo kabtiisuna wanaagsan tahay ayuu jecel yahay taas bay kibirka ka mid tahay markaasuu nebigu wuxuu yidhi ina allaha jamiilun yuxibu aljamaal ilaahay quruxdu jecel yahay alkibiru bataru alxaqi wa gamdu nnaas kibirku waxa weeye bataru lxaq xaqii oo la diido oo qofku xaqii uu diido isagoo og inuu xaq yahay waxaana xaqa maya xaq baa lagugu leeyahay maya xaqoo la diido kibirkii bay ka mid tahay maxaa kaloo ka mid ah gamdu nnaas dadkoo la xaqiro oo xaqoodana la diido ayaa ka mid a kibirku waa macsiyadii ugu horreysay oo ilaahay lagu caasiyey dhulka waa macsiyadii ibliis markii la yidhi u sujuud aadam u diiday weeye waxaa ka mid ah calaamaadka lagu garto akhlaaqda xun in laga faano dadka ama lagu jeejeesto maxaa looga faanayaa faqrigiisa hadduu faqiir yahay lala fadhiisan maayo lala hadli maayo la salaami maayo ama jahligiisa qofkan waa jaahil anuu jaahil la fadhiisan maayo mana salaamayo ama xirfadiisa shaqada uu ka shaqeeyo dhulkuu xaaqaa kabuhu tolaa birtuu tumaa shaqo wuxuu haystaa ilaahay banneeyey oo xalaala oo mujtamaciina faa'iido u leh maca daalika waa lagu caynaya marka waxay ka mid tahay akhlaaq xun bay ka mid tahay ama waxaa qofkii looga faanayaa yacni qurux yaraantiisa waa laga qurux badan yahi ilahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaskhar qowmun min qowm qowm kii qowm kale ka faanin casaa an yakuunuu khayran minhum waxaa laga yaabaa inay ka khayr badan yihiin kuwaan aad ka faanaysid oo aad iska saramarsiinaysid ood ku jeejeesaysid inay kaa khayr badan yihiin baa laga yaabaa waxaa ka mid ah akhlaaqda xun in la isugu yeero naynaasta xun altanaabuzu bilalqaab in la isugu yeero yani naynaasta xun in la isugu yeero sida lugay ilay dhegay iyo waxa la midka ah waxyaabahaas waxay ka mid yihin waxyaabaha soo jiida cadaawaadka keena dadka dhexdooda inay cadaawad iyo colaytan iyo in la istilca keena ilahay qur-aankiisa wuxuu yidhi walaa tanaabazuu bilalqaabi ha isugu yeerinina laqabka xun alqaabta xun ha isugu yeerinina nabigu caleyhi salatu wasalaam wuxuu yidhi markii uu ka hadlayay xanka xanka wuxuu yidhi waa qofka inaad ku sheegtay walaalkaaya wax u dhibsanahayo markaas asxaabtii weydiiyeen waxay yidhahdeen yaa rasuulallah haddii waxa aan ka sheegayna hadday sax yihiin oo ku sugan yihiinna wuxuu yidhi waxa aad ka sheegaysid haddii ay ku sugan yihiin taas weeyeba xantu waa midaasba hiibadu waa midaas haddii aysan ku sugnaynna taas waa been abuur iyo iftiraa weeye marka in la isugu yeero magacyada xunxun oo laqabka ah oo qofka lagu tilmaamayo in uu ku sifaysan yahay sifa xun wax liita weeye akhlaaq xumadii ka mid tahay mujtamacaadka qaarkood siiba soomaalida haba ku kala badnaadeene waxaa jira mujtamacaad ayba ku yaryihiin qofka in loogu yeero magac wanaagsan ama magacii hooyeysi abiis u bixiyeen waxaa qaalib ka ah oo dadka u badan in laisugu yeero naynaasta xun laisugu yeero waxaad arkaysaa waxaa leeyahy hebel xaaraan hebel waskhaan hebel afdheere hebel ganaweyne hebel doolli hebel dhurwaa hebel afqallooc iyo hebel dhaga dheere magacyo oo maaragta kulliga ku tusinaya nuqsaan ku tusinaya in qofkii loogu yeero sida badanna dadka sidaa loogu yeeraya raalli kuma aha ee waxa weeye raqman canhum ayagoo diidan baa lagu dhajiyey oo lagu khasbay marka waajibkuna waxa weeye qofka walaalka muslimka inaad ugu yeertid magacyadiisa kuwa uu ugu jecel yahay magaca magaca ugu jecel yahay inaad ugu yeertid ayaa waajibka u yahay waxaa ka mid ah akhlaaqda xun waxaa ka mid ah in qofka uu yahay qof eed badan oo canaan badan waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inuu qofka saaxiibkiisa ah ama qariibkiisa ah ama ma garanaysaa zawje ha noqoto ama zawj ha noqdo ama waalid ha noqdo ama walad ha noqdeen qofku inuu qofka kaleeto ku eedaynayo muddo dheer uu ku eedeeyo kelimad aan loo qasdin ama mowqif mar shay ka dhacay oo qasad la'aana ama gaboodfal ama xaqiisa uu marku gaboodfalay baa laga yaabaa inuu muddo dheer qofka ku eedeeyo oo uusan u cafin oo uusan halmaamin weligiis xumaantaas laga galay ama mowqifkaas laga galay uusan halmaamin xataa zamanku haba dheeraado marka dadkuna qofka sidaasoo kaleeta way ka way dhibsadaan way ka fogaadaan qofka yani daa'iman eedda badan eedaynta badan canaanta badan oo aan canaantaas iyo eedayntaasina aysan ahayn meeshii looga baahna aysan ahayn xataa haddii qofkaasi uu waalid yahay ama mucallim yahay ama mas-uul yahay ama saaxiib yahay in qofka hadduu eed badan yahay waa la dhibsanaya waa la nacahaya sidaa darteed baa waxaa jira mathal carabiya maahmaha carabi carbeed oo ah kathratu alcitaab tufariqu alaxbaab citaabka iyo canaanta badan dadka as- yacni axbaabtaha oo isjecel way kala geysaa marka qofku waa inuu hadduu rabo qofka walaalkiisa in uu uga naseexeeyo waxyaaba uu galay ama uu maaragta qalad uu ka galay waxaa wanaagsan aadaab baa jirta aadaabta inuu u maro waxaa ka mid a aadaabtaas qofku qofka walaalkiisa uu rabo inuu naseexeeyo in uusan xumaantii wejiga ka saarin uu u dulmaro oo si fog uu u fahamsiiyo nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahayd naseexadiisa waxaa ka mid ahaan jirta markii looga soo sheego qof inuu waxa- wax uu sameeyey wuxuu odhan jiray maa baalu qawmin yafcaluuna kada wa kada hebel baa saa sameeyey hebel muxuu saa u sameeyey ma odhan jirin qofka ma magacdhabi jirin ee wuxuu soo qaadan jiray qowm yani maa baalu qawmin maa sha'nu qawmin maxay yihiin dad sha'nigood sidaas iyo sidaas samaynaya marka qofkii inaad wixii wejiga ka saartid waxaase waxaasaa samaysay waa laga fiican yahay ilaa inay daruura keento oo si kale qofka wax lagu fahamsiin waaya maahan waxaa ka mid a qofku inaad canaantii inaysan badan oo waqti xadkeeda ka bixin waxaa ka mid a qofku inuu yani waxyaabaha qaarkood akhtaada qaarkood inuu qofku ka indhalaabto oo uusan wax kasta qofka ku qabsan saaxiibkiisa ama qofka la nool wax kasta uusan ku qabsan uu ka indhalaabo So waxaa la yidhaha takaaful ismoogeysiin walidaalika waxay odhan jireen attakaaful tiscatu acshaari alkhuluq yani khuluqda akhlaaqda markii toban loo dhigo toban markii loo dhigo sagaal ka midihii waxay ku dhisan tahay inuu qofku ismoogeysiiyo oo qofka uusan raacraacin afcaashiisa oo uusan dabagelin wax kasta wixii qofka ka dhacay ishalmaansii waxay kale odhan jireen maa zaala atakaafulu min ficli alkiraam yacni takaafulku kama zuulin inuu yahay dadka wanaagsan ficilkoodu sidoo kale qofku waa inuusan khata'i gafki qofka ka dhacay waa inuusan siin yani intuu ahaa wax ka weyn uusan weynayn uusan tafkiimin uusan wax yar qofa markay ka dhacaan uusan ka dhigin qofki inuu balaayo sameeyo kale uusan ka dhigin sidoo kale waxaa ka mid ah aadaabta qofka markaa u naseexaynaysid inaadan qofkii ku fadeexayn oo asraartiisi aadan faydin oo dadka hortooda aadan war waxaa hebel waxaas maxaa u samaysta dadka hortooda aadan ku fadeexayn baa ka mid a si gooniya sidoo kale inaan ka dheeraa in laga dheeraado waxaa la yidhaahdo suu dan malada xun dadka qaarkood hadduu qofka walaalkiisa ka arko wax uu dhibsanaya uu ka arko mala xun ayuu ka malaysanaya shar oo dhan buu ka fishaa qofkaas ficil kastoo ka soo baxa wuxuu u arkayaa shar inuu yahay hadal ha noqdo ficil ha noqdo ilaahina subxaana watacala wuxuuna leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kaiiran min adan ka fogaada danni badan in badanoo danniga ka mid ah ka fogaada ina bacda adanni ithm yacni malada qaarkood waa dembi nabiguna cala slat wuxuu yidhi iyaakum wadan iska jira malada xun iska jira faina adanna akdabu alxadiid yacni dannigu ama maladu waa yacni warka midka ugu beenta badan weeye akhlaaqda xun calaamaadka lagu garto waxaa ka mid ah qofku inuu si degdega u caroodo naftiisana uusan hanan yacni carada degdegta ah qofkuna uusan naftiisa hanan karin waxaa ka mid ah akhlaaqda xun bay ka mid tahay taasuna waxa weeye waa arrin aad iyo aad u liidata sharci ahaan iyo caqli ahaanba yacni imsa ayaa caro darteed imsa ay dhaceen waxyaabo badan oon ciribtooda lama hadin oo dil qof la dilay ama guri uu ku dumay caro darteed yacni ficil ka dhashay caro darteed imsaa qaraabo isgoysay imsaa dad saaxiibo ahaa ay isku gooyeen imsaa dagaalla ka ratimeen yacni caro qof xanaaqay ficil uu sameeyey darteed nebigu caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ma ahan buu ninka la yidhaahdo shadiid weeye oo xoogga leh ma aha ninka dadka lagda ma ahan ee waxa weeye ninka shadiidka ahi oo xoogga leh waxa weeye waa ninka naftiisa hanta marka uu xanaaqo xanaaquna sidiisu waxa weeye waa dareen qofku wuxuu leeyahay dareen buu leeyahay waxaa kale jira dareen iyo tacbiir qofku inuu wax dareemo wax uu iska- isagu milkiya maaha yacni wax uu ka xanaaqo hadduu arko qofku waa xanaaqaya khasab weyn laakiin maxaa lagu kala duwan yahay yacni dareenkaasuu qofku dareemay sidee u turjumahaya oo u cabirahaya ayaa lagu kala duwan yahay dadka qaarkood qofku markuu xanaaqo wuxuu ku cabiraa gacan gacanqaad waxaa laga inuu wax wax dilo ama wax garaaco qaarkood waxay ku cabiraan kelimad xun cay baa ka soo baxaysa qaarkood waxay ku cabiraan tahdiid iyo qofka inuu u goodiyo qaarkood wixiis buuxood waa qarsadaan uma muujiyo marka waxa la leeyahay xanaaqinta la leeyahay waxa weeye qofku inuu isxukumo oo caradiisa uu xukumo oo uusan caradii aysan ka qaalib noqon ee tacbiirka uu ka bixinaya uu noqdo shay munaasaba uu noqdo weeye shay asagu uu ka fakeray oo munaasab u ah mowqifkaas munaasab u ah inuu kula yimaado weeye akhlaaqda xun waxay leedahay aathaar xun oo ka ratibanta ayay leedahay raad xun baa ka ratibma maxaa ka mid a raadkeeda waxaa ka mid ah sidaan soo sheegnay akhlaaqda xumi qofka camalkiisa ayay fasaadisaa ina suu'a alkhuluq yufsidu alcamala kama yufsidu alkhallu alcasal yacni suu'u alkhuluqu qofka camalkiisa wuxuu u fasaadiyaa sida khalku uu u fasaadiyo malabka uu fasaadiyo akhlaaqda xun waxa weeye waxa ugu badan oo qof dadka naarta geliya weeye nebiga ayaa waxaa la weydiiyey maxaa ugu badan oo dadka naarta geliya markaasuu wuxuu yihi alfamu walfarju afka iyo farjiga afka waxaa ka imaanaya oo kelimaadka xunxun ah ayaa ka mid ah waxyaabaha qofka naarta geliya ka mid a nabiga caleyh salaatu wasalaam waxaa loo sheegay qof dumar ah oo soom badan oo salaad badan laakiin deriska ku dhibta carabkeeda ku dhibta markaasuu wuxuu yihi hiya fi nnaar waa ahlu naar buu yidhi maxaa keenay waa su'ul khuluqeeda su'ul khuluqa nabigu caleyh salaatu wasalaam ilahay buu ka magan galay wuxuu odhan jiray allaahuma innii acuudu bika min munkaraati alakhlaaqi walacmaali walahwaa'i waladwaa ilaah waxaan kaa magan galaa min munkaraati alakhlaaq akhlaaqda teeda xun munkaraat alakhlaaq yani akhlaaqu sayi'a wey walacmaal iyo acmaasha kuwooda xunxun ay ka mid tahay sariqada zinada shurbu lkhamriga qatlu nnaas ay ka mid tahay walahwaa hawa ahwaaduna waxa weeye shubuhaat iyo shahawaat qofki wax xun inuu jeclaado wax xun inuu ictiqaadiyo hawaa bay ka mid yihiin waladwaa adwaaguna waxa weeye cudurrada xunxun oo khatarta ah oo aan daawada lahayn marka intaasuu nebigu ka magangeli jiray waa duca aad u wanaagsan oo qofkii hadduu xifdin karo inuu xifdiyo oo ku ducaysto ay wanaagsan tahay allaahumma innii acuudu bika min munkaraati alakhlaaqi waalacmaali waalahwaa'i waaladwaa xadiidkuna waa xadiid saxiixa akhlaaqda xun waa calaamad ku tusinaysa qofku inuu khayrka ka fog yahay qofka ku sifooba inuu khayrka ka fog yahay walaa khayra fii man laa ya'lafu walaa yu'laf ayuu yihi nabigu caleyh salaatu wasalaam qofka aan soo dumin loona soo dumin oo dadku ka fogaadaan khayr kuma sugna sidoo kale xadiid kale wuxuu ahaa ina min abgadikum ilaya wa abcadikum minii fi alaakhira aswa'ukum akhlaaqan dadka dadka agtayda looga necab yahay waxaa ka mid a maalinta aakhirana iiga fog waxaa ka mid a kuwa idinkuga akhlaaq xun ayaa ka mid a akhlaaqda xun qofka ku sifooba asaga ayay dhib ku tahay dadka kale intaan la gaarin axadu salaf oo la odhan jiray abu xaasim ayaa wuxuu yidhi qofka akhlaaqda xun leh dadka ugu dhibka badan qofka ugu dhibka badan waa horta waa asaga naftiisuu yidhi oo iyadu naftii balay kula nooshahay buu sidoo kale waxaa dadka ugu dhibka badanoo dhibka uu ku haya waxaa ka mid a zawjadiisii carruurtiisii baa ka mid a wuxuu yidhi waxaa laga yaaba buu yidhi ninku inuu soo galo gurigiisa isagoo ilmihiisii iyo xaaskiisii ay iska faraxsan yihiin oo iska baashaalahayaan markay sawdkiisa maqlaanna ay kala cararaan iyagoo asaga ka cabsanaya waxaa laga yaabaa buu yidhi daabadda uu saaran yahay ama uu wato inay ka cabsato oo ka leexato dhagaxa uu ku tuurahayo waxaa laga yaabaa buu yidhi eygiisa markuu maqlo sawdkiisa inuu derbiga ka boodo waxaa laga yaaba makulaashiisu inay ka cararto marka dadka dad ugu dhow ayaa ugu dhib badanba ninka qofka ku sifoobay akhlaaqda xun akhlaaqda xun maxaa sababa oo qofka inuu ku sifoobo maxaa keena waxyaaba badan baa keena waxaa ka mid a aslan dabiicada insaanka oo uu ku dhashay haddii uusan qofku inuu islaaxiyo uusan aan la tarbiyeyn asal ahaan qofka bani aadamkaba waxaa sida ilaahay noo sheegay يعني إنه كان ظلوما جهولا بني آدم طبعي صح كم إنه ظالم يهي يعني ظلم جهل أكوس في سين يهي مركو حلو بين قفكي إن أو كسبضو أخلاق ذو وناكسن وحكم ذا وحيابها إنه قفكي كوس في أبو أخلاق حن كانيسة تربية حما جوري أن لقى تربيين مدرسة دي أن لقى تربيين بيئة مجتمعي لحد أو كسبضو أخلاق ذا حن وبسن كهرين تربية وناكسن وحكم ذا قفكو إنه موجي هي عيابها النفتيسة كوسوغان أو شيغان هي إنه كامل يهي oo uu beri ka yahay nuqsaan oo dhan markuu maqlo oo laga sheekeeyey akhlaaq wanaagsan asagaa isku nisbaynaya ha waa sida aniga aan ahay oo kale tuuleey markuu maqlo akhlaaq xun markuu maqlana dadka kale u nisbaynaya isagu wuxuu isu ictiqaadsan yahay inuu akhlaaqda isagu nadiif ka yahay waxaana ugu daran ceebaha ugu daranoo qofka ku dhacan waxaa ka mid a in ceebtiisu ay ka qarsoonto sababto ceebtu hadday ka qarsoonto inuu islaaxiyo hagaajiyo isku dayi maayo sababto iskuma arkaba inuu ceeb leeyahay waxyaabaha qofka u sababaa suul akhlaaq waxaa ka mid a inuu la saaxiibo dadka ashraarta dadka ahlu sharta inuu la saaxiibo sababtoo ah qofka qofka saaxiibkiisa ayuu ku daydaa isagana lagu qiyaasaa sida la yidhi can ilmari laa tas'al wasal can qariinihi fain fakulu qariinin bilmuqaarini yaqtadi qofka ha weydiine waxa weydiisaa qofka uu la socdo sababtoo qofo qofka la soc- la socdo ayuu ku daydaa sidaa darteed marka qofka waxaa loo baahan dad wanaagsan inuu raadsadee dadka xun uusan la socon idaa kunta fii qawmin fasaaxib khiyaarahum haddaad dad la joogtid kuwooda akhyaarta la saaxiib walaa tasxab ilarda fatarda maca aradi ha la saaxiibin kuwa xunxun oo markaas aad la noqotay aadna- aad la xumaatid S- maxaa lagu daaweyn karaa suu lkhuluq akhlaaqda xun maxaa lagu daaweyn karaa waxaa lagu daaweyn karaa ducada sidaan soo marnay nabigu caleyhi salaatu wasalaam uu ku ducaysan jiray akhlaaq wanaagsan ilaahay inuu ilaahay ku hanuuniyo akhlaaqda xunna ilaahay uu ka fogeeyo sidoo kale wuxuu ku ducaysan jiray allahuma inii acuudu bika min alcajzi walkasali waljubni walharami walbukhli yacni sifaatkaa xun dhan buu ilahay ka magangeli jiray sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaabaha daawada u ah qofku inuu naftiisa la jihaado oo uu kula jihaado ku tababaro akhlaaqda wanaagsan ilaahina qur-aankiisa wuxuu ku- ku sheegay qofkii naftiisa kula jihaada in uu wanaajiyo khayrka kula jihaada ilahay inuu kaalmaynayo waladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana jidadka khayrka ilahay wuu ku hanuuninaya sidoo kale qofku haddii uu ku fakaro aahaarta wanaagsan oo ka ratimaysa akhlaaqda wanaagsan oo ah ilahay inuu ku jeclaanayo khalqigu ku jeclaanayo wuxuu isku daya marka inuu ku sifoobo akhlaaqda wanaagsan haddii uu ku fakaro sidoo kale akhlaaqda xun iyo waxa ka ratimayo oo balaayo ah oo ah dadku inay ku nacaan iyo yani buqdi fii quluubi innaas iyadana waxa weye waxay u keenaysaa qofkii inuu ku fakaro inuu ka tago akhlaaqdii xumayd sidoo kale inuu la saaxiibo qofku dadka akhyaarta inuu la saaxiibo oo uu ku daydo haddii bii'a xun uu ku jirana uu ka baxo ninkii boqolka nin dilay markuu ninka caalimka u tago oo yidhi toobad ma leeyahay wuxuu yidhi toobad waa leedahay buu yidhi laakiin magaaladan aad waxa ku samaysay ka tag magaalo heble aad halkaas ayaa dad wanaagsani ku sugan yihiin dadkaas ilaahay la caabud marka qofkii lagu ibtileeyey dad yacni ashraara oo asxaab shar ah inuu saaxiib la yahay waa inuu bedelaa asxaabta inuu bedelaa haddii rabo akhlaaqdiisa inuu wanaajiyo waa inuu bedelaa khasab ah qofkii mujtamac mashhuur ku noqday macsiyo mucayana ku dhex jira labudda inuu ka dhex baxo weeye oo uu ka- uu ka bedasho mujtamacaas iyo bii'adaas uu ku bedasho bii'a iyo mujtamac wanaagsan oo saalixa inuu ku bedasho weeye ilahay waxaan ka baryaynaa inuu nagu arsuqo akhlaaqda wanaagsan nagana fogeeyo akhlaaq akhlaaqda xun uu naga fogeeyo sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin